nabade macaane neecaw udoone
maanta oo kale kow iyo labaatanka sebteembar waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee nabadda maalintan waxa ay qaramada midoobay u asteeyeen kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii si loogu wacyigeliyo bulshada caalamka qiimaha ay leedahay nabadda iyo baahida loo qabo in la joojiyo colaadaha sanadkii labada kun iyo kowdii waxaa la go-aamiyey in maalintan la xuso kow iyo labaatanka sebteembar sanad walba maalinta caalamiga ah ee nabadda waa maalin caalami ah oo loogu talagalay in lagu xoojiyo qiyamka nabadda wada noolaanshaha iyo iskaashiga caalamiga ah sannad kasta qaramada midoobay waxay ku baaqaan in hal maalin si rasmi ah loo joojiyo dagaalada iyo rabshadaha si dadka adduunku ay ugu dabaaldegaan nabad iyo walaaltinimo nabaddu waa furaha horumarka bulshada soomaaliya gudaheeda waxaa si cad aan u aragnaa in colaadaha iyo isqabqabsigu ay dib u dhigaan horumarka halka nabaddu ay keento waxbarasho caafimaad ganacsi iyo nolol wanaagsan jowhar waxaa ku yaala kaaman barakacyaal waxaana deggan qoysas badan kuwaasi oo ka soo hayaamay deegaanadii ay degganaayeen sababo la xiriira dagaalla ka dhacay faaduum axmed xuseen waxa ay ka mid tahay barakacyaashaas waxaana ay ka warbixisay saameynta ay ku yeelatay colaad beeleedyada ka dhacay halkii ay ku nooleed
waxaan kasoo barakacay duulada la dhahaayo eji waxaan usoo barakacay dagaalo beeleed aawgeeda walaahi saameyn aad iyo aad u weynay u yeelatay bulshada dhan way soo wada barakacda qaarkood guryihii way naga gubteen caruur shan caruuraan lahaay aan lasoo barakacay degmadan jowraan joogaa walaahi aqabo aad u badanaan lasoo kulmay alxamdulilah haddana ilaahmu hadda iskale dhul nagi ahaan joogaa guryihiyaa naga gubti afartoo xabo ariyaa lahaa arigiiba u igu gubti hanti waa ku gubti meesha
guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada jowhar mawliid maxamed maxaad ayaa sheegay in dhallinyarada ay door weyn ku leeyihiin nabadda dhalinyaradu waxay door aada u muhiim ah ka ciyaari karaan nabadda iyo xasiloonida bulshada inkastoo ay yihiin da-da ugu yar haddana waxay leeyihiin tamar hal abuur iyo saameyn bulsho oo weyn dhalinyaradu waa in ay ka fogaadaan ku lug yeelashada rabshadaha colaadaha colaadaha qabiilka siyaasadda rabshadaysan iyo hadallada naceybka kicinaya agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane mukhtaar maxamed cabdulle ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka leedahay qorshe ballaaran xasiloonida iyo nabadda degmooyinka iyo deegaanada hirshabeelle wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle waxay leedahay qorshooyin waaweyn oo ah sidii loo xasilin lahaa bulshooyinka qeybyada kala duwan iyo deegaanada dowladda hirshabeelle waxaan si gaar aan ugu sameynay qorshayaal amni oo ugu horeeyaan in laga sameeyo guddiyo amni oo ka kooban dhammaan dhammaha amniga iyo arrimaha bulshada oo si gaar uga tala bixin doona xaaladaha amniga ee soo kordha si gaabanne ula socon doona xaaladda joogtada ah ee deegaankaas ama degmadaas ay ku sugan tahay maalinta caalamiga ah ee nabadda waa xasuusin inaan dhammaanteen ka shaqayno sidii ay bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaan adduunku ay ugada noolaan lahaayeen nabad iyo is-ixtiraam waxaan ku soo gabagabeynayaa oraah caan ah oo odhanaysa nabaddu waxay ka bilaabataa aniga iyo adiga